waddada iska xirta xaafadda buulaxuubey ilaa isgoyska soobe ee degmada wadajir halkaas oo ahayd goob aada u burbursan baholo waaweynina ay ka qodnaayeen taasoo keentay in gaadiidka kala duwan ay ku adkaato isticmaalka waddadaasi oo ah mid aada muhiim ugu ah qaybaha bulshada waxaana jirtay in dhowaan si weyn loogu howlgalay qaabkii wax looga bedeli lahaa dhibaatada ka taagan waddadaasi kadib markii ay maamulka gobolka banaadir oo kaashanaya qeybaha kala duwan ee bulshada ay isu taageen dhismaha waddadaasi iyagoo ka duulaya mashruuc halkudhigiisu yahay dalkaaga dhiso oo dadka lacaga looga ururinayo si ay uga qayb qaataan dib u dhiska waddooyinka haddaba sida ay ku bilaabatay howsha dhismaha waddada iyo qaabka ay wax u socdaanba waxaa v o a uga waramay guddoomiyaha degmada wadajir axmed cabdulle afrax wadadu waa wada dherarkeedu laba kilomitr uu yahay waxaa barbar socda sidoo kale war weyn oo la qudaayay maadaamaan horey kugu sheegan meeshu ay meel hoosaysa ay aheedo biyihii muxuu kaliya wada dhismo kaliya rabta aysan ahayn wada rabto dhisid iyo maareen biyo rabta ay aheed lacag aada u xoogana lagu qiimeeyey oo ilaa boqol konton iyo shan oo warti biyaha lageeliheed ah iyo iyada oo muxuu sagaal boqoloo kun oo dollar ah milyan iyo konton iyo shan kun oo dollar iyadoo lahaa iyo qorshe hawshii la bilaabay dadka kala duwanaa wax lagu qoray runtii bilow fiican aan aan helnay aad iyo aad ayaan ugu dhiirinay in hawshaas aan babac dhigno meel fiican ayana maraysa wadadii maanta waxay maraysaa meel gebagabah maraysa meel laamigii wada meel la saaraayo axmed cabdulle afrax ayaa dhinaca kale ka warbixiyey sida ay ku xaqiijin karaan in lacagaha dadka laga ururiyey ee loogu talagalay dhismaha wadada aanay ku bixin meelo kale oo ka baxsan hawsha la wado lacagtaasi marka ay noo soo xiranayso guddiyada shaqaynaya xataa shidaalka ay muxuu ahay markaas howle qabanayaan kamid maahan lacagta la aruurinayo kamid maahan markii kulamada la qabanayo muxuu ahaa in ama lagu shaaxo ama waxyaabaha yaryarka ee howlaha loo baahan yahay boogta yaryarka waxaa loo baahan yahay laga bixiyo kamid maaha lacagta aan bulshadeena ka aruurina laamigaas un bay gelaysa akownaa lagu xereeya akownkaasay si hufan ku gashaa si hufan ayaan uga baxdaa saddex qofood ayaa soo ogolaato ee kambaniga usoo codsada inuu shaqadii qabtay lacagtan u baahan yahay saddexdaa qofood markay soo ogolaadaan oo hadda dad aad iyo aad u heer sareeya ahoo muxuu aqoon-yahano iyo muxuu waxgarad ayaa soo ogolaato lacagtaas oo yidhahdaan kambaniga kulmiye la yidhaahdo shaqadaas u qabtay intaasoo lacagaana ka waajibta saddex qofood oo kale ayaa soo saari karta akoonka kasoo saari karta ma ahan lacag akoonka markay gasho qof un kamid aho ama gudoomiyaha degmada uu keligii kasoo saara kara ama qof shaksi uu keligii kasoo saari kara ma ahan cabdirisaaq xaashi waxa uu ka mid yahay darawallada mootooyinka loo yaqaano bajaajka ee isticmaala waddada isku xirta isgoyska soobe ilaa xaafadda buulaxuubey waxaana uu isbarbardhig ku samaynayaa farqiga u dhexeeya waddadaasi markii ay burbursaneyd iyo iminka oo dib loo dhisay wallaahi waddada haddii aan ka hadlo siday ahaan jirtay iyo hadda sida ay tahay waa wax weyn baa u dhexeeya maadaama aan ahay gaadileeda halkaas ka shaqayn jirtay oo had iyo goor mari jirtay marmar ayaan diidi jirnay kirooyinka nalakaga keena waddadaas markii ay burbursanayd haddase waaba lagu kala hormarayaa sida hadda ay waddada ay loo sameeyey iyo sida loo dayactiray waana u mahad celinaynaa intii gacan ka geysatay waddadaas dayactirkeeda ugu dambayntii guddoomiyaha gobolka banaadir yuusuf xuseen jimcaale ayaa tilmaamay waddooyinka ilaa hadda la dhisay iyo kuwa kale ee maamulka gobolku ay ku tala jiraan inay dhowaan dhismahooda bilaabaan waxaana uu dhanka kala xusay in lacagaha canshuuraha ay dadka ka qaadaan ay u isticmaali doonaan sidii loogu dhisi lahaa dhammaan waddooyinka burbursan ee magaalada muqdisho waddooyinka magaalada muqdisho dadka ayaa dhistow haayo dadka ayaa is-abaabulay annagu dadkaan abaabulnay fartaan ugu fiiqnay waana caawinaynaa waxaana ku caawinaynaa waxa ku yimaado mashruuca dalkaaga ku dhisa hal doolar waxaa sidaas si lamid ah aan ugu ugu talagalnay horena ugu dhawaaqay guddoomiyihii iga horreeyey waddada wadnaha in lagu dhisi doono lacagta canshuuraha dadka laga qaado canshuurihii guryaha ee la qaadaayey aniga sidii loo soo qaada meesha la dhigay taallaa hal kunoo shilin kamaan isticmaalin mana rabin inaan ka isticmaalno ilaa aan uga fulino meelihi aan ugu talagalna ilaa looga dad baa laga yaabaa inay isweydiiyaan canshuurta awday canshuurta awday canshuurtu meeshii aan dhignay taallaa waxayna maraysaa afar boqol oo kun oo doolar ayay hadda marooysaa akoonkii lagu shubay ay ku jirtaa waxaana ugu talagalnay mashruuca loogu talagaloo loo asteeyaana lagu qaba doonaa dadka ku dhaqan gobolka banaadir ayaa si weyn u soo dhoweeyey dhismaha lagu wado qaybo ka mid ah waddooyinka magaalada muqdisho oo muddooyinkii ugu dambeeyey gaadiidku ay ka caageen maristeeda sababo la xiriira burburka lixaad kale ee saameeyey waxaana dhinaca kale arrintani ay sahlaysaa in gaadiidku ay wakhti yar ku maraan waddooyinkaasi oo markii hore maristeedu ay saacado badan uga lumi jireen xasan kaafi qoyste v o a muqdisho